xubnaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaalka dowlad goboleedka jubbaland cali aadan cali iyo weliba uuse sheegay inuu wadaan qorshe dadka bogtaale ee la kugdejiyowa banaanka magaalada walibana guddoomiyiga uuse tilmaamay inuu dejiyi doonaan dhul dowladanka talgali kaasi ee okiyaala duleedka magaalada kismaayo wadnaa barnaamij ah in dadka barakacyaasha ee magaalada degan aan banaanka u saarno oo aan dejinno dhulka ay dowladdu bixisay ee loogu talagalay xalka waara barnaamijka muddadii aan bilownay ee sheegsheegiisa aan bilownay waxaa dhinaca socday ama barbar socday sheegsheegyo kale ayaa barbar socday oo waxaa la lahaa maantaan idiin caddaynayaaye waxaa la lahaa dadka waa la qasbayaa dadka la qasbi maayo waan idiin xaqiijinayaa mar labaad suulkan idinka saarayaa wax la qasbaya ma jiraan barnaamijka aan wadno waa voluntary waaye sababta aan dadka bannaanka u geynaynana waxay tahay waxaa naga haysta caqabado sidaad ogsoon tihiin dadka waxay degan yihiin dhul dad kale leeyahay mararka qaar dad dhulkaasi qaab wuxuu u muuqdaa boos celin ah dadkan waa lagu boos ceshanayaa ninkii ku boos ceshanayay laasim interest inuu jiro waa tuunsanaya oon aada loo soo muujin karin ninkaa dhulka loo celinaya oo dadka barakacyaasha markii hore dejiyay xoogaa shilimaada markay jeebkiisu ku soo dhacaan asoo ordi buu imaanaya wuxuu leeyahy haliiga guuro dhulkayga lacag baan ku helo waan gadanayaa ama waan dhisanayaa arrintaasi waxay noqotay caqabad mar walbana hortaaganoo soona noqoto oo mar walba aan qoorta isugu jirno dadkan sheeganaya dhulkay inay dhulka inay leeyihiin sidaa darteed annagoo haysano dhul ay dowladda jubbaland bixisay oo loogu talagelay xalka waari iyo dadkan barakacyaasha iyo qaxootiyada loogu talagelay xaq ma aha marka maalin walba in mataqaana dadkeennii la barakiciyo ayagoo dhulkoodii jooga sidaa darteed waxaan go-aansanay ay dowladdana amar ku bixisay madaxweynaha dadkan in dibadda loo saaro dibadda marka loo saaray ma aha inta la qaado meel cidlaa in lagu daadinayo meel cidlaa in lagu daadinayo micnuhu maaha waxaa la siinayaa qoys walba oo halkan hadda degan bannaanka loo saaro dhul la-eg soddon labaatan lixdan lix boqoloo mitro square baa la siinaya qoyskiiba waa vinti bertrant ayaa la siinayaa marka dhul geediduna ma aha sidaan hore idinkugu sheegay mid qasab ah dadka waa la weydiinayaa waxaa la oranayaa aye dowladdu dhul bay bixisay dhulkaasaan ku geynaynaa raalligaa mi yahay haa waan qaadaynaa waa geynaynaa marka hortiin maanta waxaan ka xaqiijinayaa arrinkaa inuuna qasab ahayn sida beenaha fakaday meelaha lala marmaray aanay ahayn ilaa nairobi baa laiga soo weydiinaya ilaa muqdisho laiga soo weydiinaya waxaa laleeyahay dadka qasab baad ku raraysaan baa laleeyahay aan idiin xaqiijiyo madaxweynihii ku-xigeenkiina waa inala fadhiyaa wax la qasbaayay ma jiraan waa voluntary exercise oo qof walba raalligiisu ku guuraya inta berri la barakicin lahaa oo nin xoogaa shilimaada wato uu barakicin lahaa soxor iyo sharaf leh inay ugu noolaadaan dhulkoodan ugu talagalnay marka taa horta ha la ogaado qorshuhun dadka barakacayaalka ee lakadejiyaay banaanka magaalada iyo weliba qeyb kuweyaa barnaamijka xalka waara oo lanka adeegow barakacayaalka